sadaamow naar marka ugu horeysa waanu ku salaaminaa weriye waxaad nooga warantaa bal xaalada kacsan ee ka jirta gobolkii cayn magaalo madaxda buuhoodle iyo arrimahaanu maqlayno xilalka qaadistan kala duwan iyo wararkan aanaan hubin dad boqolaal soomaaliya ayaa ku dhegaysanaysa oo rabta inay warkaa hesho xaqiiqadiisa kusoo dhawow bal aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaan madasha iyo cegaag dot com waan idin salaamaya waan dhawahay iyo maalmihii lasoo dhaafay magaalada waxaa ku sugnaa madaxweynaha maamulka khaatumo cali khaliif galayr iyo xubnihiisii kala duwanaa sida madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyihii baarlamaanka dhammaan xildhibaanadii iyo golihii wasiirada waxaana dhexdooda ka jirta iskhilaaf iyo ismaandhaaf oo ah laba qol oo kasoo soo horjeeda madaxweyne ku-xigeenka iyo xildhibaano badan oo saddex iyo labaatan xildhibaana waxa ay taageersanaayeen in wadahadalada somaliland la joojiyo shirka ismadana la taageero sidoo kalena madaxweynaha maamulka khaatumo iyo guddoomiyaha baarlamaanku waxa ay ku adkeysanayeen in somaliland lala hadlo heshiiskii lala soo galay hargeysa iyo adisaba lagu sexadana la taakiidiyo oo la adkeeyo arrintaas murankaa dheer waxa ay dhashay in ugu dambeyntii xildhibaanadii baarlamaanka maamulka khaatumo qeyb kamid ah oo uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka maxamuud sheekh cumar ay maanta kalfadhi ku qabtaan gelinkii hore hoteelka cabdiguray islamarkaana ay bayaan kasoo saaraan inay xilka ka qaadeen madaxweyne ku-xigeenka maamulka khaatumo iyagoo ku eedeynaya inuu jebiyey dastuurka maamulka khaatumo istaagelinkii dambe maantana waxaa shir deg dega isugu yimi saddex iyo labaatan xildhibaan oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka khaatumo iyana waxa ay sheegeen inay xilki ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka khaatumo iyo madaxweynaha maamulka khaatumo cali khaliif galayr waxa ayna sheegeen oo ay ku eede ku eedeeyeen inay galeen khiyaano qaran oo ay jabiyeen dastuurkii maamulka khaatumo u deganaa sidaa darteedna ay waajib tahay in xildhibaanadu ay xilka ka qaadan waa siday hadalka u dhigeen sidoo kalena waxa iyana ay halkaas ku doorteen guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo guddoomiye ku-xigeen labaad oo ay sheegeen iyana inay xilkii xilkaasi hayn doonaan inta ka hadhay baarlamaanka maamulka xukuumadan hadda talada haysa xilka muddada uga hadhay inay xilka sii hayn doonaan aad iyo aad baa umahadsanta waxaan rabnaa inaan marka arrimahan su-aalkaa w su-aala kaa weydiino marka hore aynu joogno ka xilka qaadista madaxweyne ku-xigeenka de sidaynu caadada ah marka uu dhacayo mooshin intaa leeki waxa weeyaan sharciyan ah in marka hore mooshinka la keeno in madaxweyne ku-xigeenka laga qaadayo xilka xildhibaanadana mooshinka la dhex keeno kadibna cod loo qaado kadibna sidaa noqoto systemka khaatumo ama sharciga u yaalla miyuu ka duwan yahayo wixii yimaada ma one day baa wax oo dhan lagu qabtaa mise qayb mindiroortayna baa jirta oo la dedejinaho aan sharciyada waafaqsanayn waad mahadsan tahay in dhaweydba qoladan garabka madaxweyne cali khaliif galayr waxa ay wadeen arrintan mooshinka waxayna guud ahaanba iyagu isugu yeedheen xildhibaanada baarlamaanka khaatumo oo soddon iyo saddex xildhibaan ka kooban waxayna dhammaantood sheegeen ay soo wada xaadiraan afar iyo soddon xildhibaan hase yeeshee waxaa ku gacan seeray in badan oo kamid a xildhibaanadii waxayna sheegeen inay kasoo horjeedaan mooshinka laga wado madaxweyne ku-xigeenka marka arrintaa la sheegaya madaxweyne ku-xigeenka waxa uu ka maqnaa deegaanada khaatumo oo waxa uu ku sugnaa caasimada ummadda soomaaliyeed ee muqdisho si deg deg ayuu safar uga soo degay magaalada buuhoodle marka aniga uu dastuurka maamulka khaatumo kamadum kama duwana dastuurada kale ee baarlamaanada maamul goboleedyada u yaala laakiin arrintani waxay u egtahay inay tahay kala degdegsi iyo qofba qof kale inuu kaga horeeyo si kani uusan uga bixin xilkii sidaa darteedna waxay kala qaybsanaan weyn ku kala riday xildhibaanadii iyo baarlamaanka maamulka khaatumo naftirkoodii oo saddex iyo labaatan dhinacayay aaday intii kalena dhinac ay aaday oo laba iyo labaatan xildhibaan ah marka waxaad moodaa xildhibaanadu ku dhowda inay kala dhac ku yimaadeen arrintana waxay u kala eeg tahay si aan waafaqsanayn dastuurka sharciga khaatumo qaabka loo kala degdegayo marka la fiiriyo okay dhinacan kale markaynu eegno xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka iyo madaxweynihii xilka qaadistooda haddii guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkiiba yihiin dadka laga qaadayo xilka marka hore iyo horta xil shir guddoominayay xildhibaanadaas mooshinkaa keenay gacantana u taaganayay inay ka qaadaan xilka waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka khaatumo oo kolley kal fadhi hore oo beri hore ay isugu yimaadeen xildhibaanada khaatumo ay kaga qaadeen xasaanadiisii waxayna wax oo aan haysan wax rukso sharciya uu ku hogaamiyo xildhibaanadaas sidaa darteed waxay u eg tahay in xilka qaadista madaxweyne cali khaliif iyo madaxweyne ku-xigeen iyo iisheeg ninka la yihahdo guddoomiyaha baarlamaanka aysan sharciga waafaqsanayn oo ay deg deg tahay marka loo fiiriyo cidda shirka guddoominaysay iyo taytalka ay hayso ama kalsoonida ay ka haysata baarlamaanka waxay u eg tahay waa guddoomiye ku-xigeenkii labaadii hore oo ka laba sano ka hor laga qaaday xilkan baashir guddoominayay taasina sharciga maamulka waa uu khilaafsan yahay
marka haddaa isku soo wada duubo haddii labada dhinacba de de dejin fara badan iyo xilkii ana waa ka qaadayan ana xilkii waa ka qaadna ay tahay xaaladda buuhoodle iyo arrimahani siday hadda saacadaha ugu dambeeya miniidada ugu dambeeya xaggee wax marayaan maxaase dadka shacabka reer buuhoodle ee aan arkaynay madaxweyne ku-xigeenka marka uu hadlayo dee hareera socday iyo inta ka maqaniba maxay xaaladdu xaggay maraysaa haddeerto last minute
dadka deegaanka buuhoodle siday u badan yihiin boqolkiiba sideetan inta siyaasadda khaatumo taageersan waxa ay taageersan yihiin madaxweyne ku-xigeenka khaatumo sidaad taaka muuqaalada ku arkayseenba markii ay socotay xilka qaadista madaxweyne ku-xigeenku shacabka buuhoodle waxay guud ahaanba waddooyinka kula wareejiyeen madaxweyne ku-xigeenka iyagoo soo dhaweynaya diidanna ka kana soo horjeeda xilka qaadista lagu sameynayo sida kulena ku dhawaaqaya erayo ay ku sheegayaan in madaxweyne xal khaliif uu joogiyey dastuurka khaatumo madaxweyne ku-xigeenkuna uu ku taagan yahay dastuurka kalsoonida shacabka deegaanka buuhoodle boqol kiiba toddobaatan iyo toddoba waxaa hantay madaxweyne ku-xigeenka khaatumo cabdalle maxamuud cali heybe cagalule waxaana kugu caddaynaya muuqaaladii maanta iyo fidiwyadii laga soo duubay markii uu ka warbixinayay waxyaalihii uga qabsoomay safarkiisi muqdisho iyo isimada hadda ku sugan halkay wax marayaan
markaa la samaynayay waraysiga uu bixinayay dadkuna hareer socdeen magaaladan ay dhex mariyeen ma kadib intii xilka laga qaaday ba mise waa ka hor intaan xilka laga qaadin
maya markaasay socotay mooshinka xilka qaadistiisu ama codaynta xilka qaadista xildhibaanadu ay u fadhiyeen marka uu ag marayo wadada weyne halbowlaha ee ku yaalla hoteelka ay ku shirayeen xildhibaanada cod ka qaadaya wuu ag marayay madaxweyne ku-xigeenku waa goobtaas isla markaas ayay socotay mooshinka xilka qaadista isagu uu ku jiro
waan garanay madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka midna ma ka hadlay arrimaha kan ay sameeyeen xilka qaadsiyadan dhacay ee faraha badan ama ka iyagu keeneen ha noqdeen ama kan iyaga lagu keenay ha noqdeen
may madaxweynaha maamulka khaatumo kama uusan hadlin xilka qaadistan laakiin waxaa la filaya in saacadaha soo socda uu ka hadlo oo uu ka jawaabo xilka qaadistan ay ku sameeyeen xildhibaanadani sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanku isna wax arrintan ku saabsan kama uusan odhan marka waxaa la filaya labadoodaba in si wadajir ay shir jilaad u qabtaan daqiiqadaha soo socda ama saacadaha soo socda hadduu alla idmo waanu kaaga mahad celinayna waraysiga aadna siisay ee updateka adigoo ku sugan magaala madaxda gobolka cayn ee buuhoodle